madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb galay munaasabadda xiritaanka tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in tartanka uu kor u qaadayo isdhexgalka walaalnimada iyo midnimada dhalinyarada soomaaliyeed madaxweynaha ayaa xusay ahmiyadda ciyaaraha ay u leeyihiin nabadda xasiloonida iyo horumarka dalkeena soomaaliya waxaana uu tilmaamay sida ay muhiimka ugu yihiin la dagaalanka maanduuriyaha joojinta tahriibka iyo qabyaaladda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku bogaadiyey wasaaradda cayaaraha heer federaal iyo heer dowlad goboleedyo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ciidamada qalabka ciidamada qaranka iyo weliba maamulka gobolka banaadir dadaalkii ay ku bixiyeen qabsoomidda tartanka ka tarjumaya hor u socodka dalkeena soomaaliya
ilaahay baa mahad iska leh oo caawa noo suurtageliyey inaan munaasabadan halkan gabagabada aan isugu imaano aan u dabaaldegno cayaartii sida nabadda ahayd noogu soo gabagabowday alxamdulilah waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee booliiska nabad sugidda iyo ciidanka xoogga oo xaqiiqdii iska kaashaday inay sugaan amniga oo noo suurtageliyey afartan kun dad gaaraya inaysan dhicin hal incident hal shil inuusan dhicin oo ay runtii muujiyeen xilkasnimo iyo mas-uulinimo in cayaartaasi noqoto cayaartii ugu nabadgelyada badnayd africa waa mahadsantihiin aada baan runtii idinkaga mahad celinayaa ciidamada qalabka sida waajibaadkiina sidaad gudateen waxaan u mahad celinayaa ganacsatada oo runtii qeyb kaalin muhiima ka qaadatay in ay encourage gareeyaan ama dhiirigeliyaan dhalinyarada cayaartooyda oo runtii hadda bilaabay ama bilaaw u tahay ee cayaaraha aada iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa ganacsatada magacyadooda halkan ay ku yaalaan qaarna runtii aysan caawa imaanin aysan ka soo qaybgelin xafladan munaasabadan wanaagsan aada iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed dhalinyaraha u badnaadaan sida wanaagsan ay uga qayb galeen ayna qayb uga ahaayeen amniga iyo nidaamka xasiloonida taasoo runtii muujisay ama noo muujisay xaqiiqatan bisayl dulqaad iyo ilbaxnimo dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay aada iyo aad iyaad u mahadsantihiin
madaxweyne farmaajo ayaa u hambaliyeeyey dhammaan kooxihii kasoo qaybgalay tartanka iyada oo uu bilado markaasi guddoonsiiyey xulka kubadda cagta gobolka banaadir oo qaaday koobka iyo weliba xulka galmudug oo xaqiijiyey kaalinta labaad
waxaan idin leeyahay kulligiin shanta kooxood iyo gobolka banaadir shanta kooxood oo ka kala timid dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaan leeyahay hambalyo xaqiiqatan qof walba oo kasoo qayb galay waa guulaystay waa wada guulaysanay maxaa yeele waxaan muujinay inay muqdisho nabad tahay waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno waxaan muujinay inaan walaalo nahay saas darteed waxaad runtii tusteen astaan ama calaamad wanaagsan oo adduunka oo dhan maalma uga hadlayeen soomaaliya oo loo yaqaano meel colaadeed meel dhibaato ka jirto meel ummadeed ummadooda su imaan karin inaad muujiseen shacabka soomaaliyeed cayaartooyda iyo maamulkaba inaad muujiseen iyo media sida sidaan sheegay in soomaaliya ay horey u socotay ay horumarna gaartay munaasabadda xiritaanka tartanka dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed filish iyo mas-uuliyiin ka socota golayaasha dowladda federaalk ee soomaaliya